قم في الفجر نشيطا وابدأ حين تقوم بذكر الله وتوضأ بنشاط هيا لا تستصعب برد مياه واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة صل بإخلاص وخشوع وانوي العمل لوجه الله واعلم أن صلاتك صلة بين العبد وبين الله تمم أركانا وشروطا وادع بأن يقبلها الله هو شوفوا هني التحبيب بالصلاة هذه أهم خطوة تربوية احنا لازم نقوم فيها ولذلك احنا كيف نحببهم بالصلاة طبعا في عدة أفكار لكن أقوى أقوى أقوى فكرة أن الطفل يشوف الأم والأب يصلون معه هذه أقوى فكرة أن القدوة تصلي وهذا مؤثر الأمر الثاني آه، في كثير أفكار مثلا لما أسمع الأذان أقول له لحظة بابا خل ردد ورا الأذان فكذي قاعد أعطي احترام للأذان الأمر الثالث بمجرد ما يأذن لازم الطفل يشوفني أنا كأم أو كأب على طول بسرعة يا أتكلم في الصلاة يا أستعد للصلاة فيشوفني وأنا رايح أتيدد وقاعد أجهز نفسي للصلاة هاي ثلاثة أربعة أربعة نحاول قدر الإمكان نضبط مواعيدنا على الصلاة طبعا هاي تربية غير مباشرة يعني مثلا آه، طفل عمره مثلا ست سنين سبع سنين كيفكم يعني يلا يا ماما متى نروح نزور صديقنا مثلا ها نقول له خلاص بابا صلي العصر ونروح نزور شفت ايش قاعد اسوي انا؟ انا ما اقول له الساعه 4 لا اقول له نصلي العصر ونروح نزور فانا قاعد اضبط الموعد على الصلاه حين تقوم بذكر الله وتوضأ بنشاط هيا لا تستصعب برد مياه واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة ubadka waa ammaano wallahi inoo dhiibay waa hibo wallaha siiya cidda uu doono waajibnay naga saaran tahay tarbiyadiisa dhan weliba waxaana la isweydiinayaa maalinta qiyaamo waalidiinta waxaa habboon inta ay carruurtoodu yar yihiin inay ku dadaalaan diintooda iyo akhlaaqdooda intaba iyadoy habboon tahay in la raaca hab carruurta u soo jiidaya inay jeclaadaan wax walba oo wanaagsan oo ay ku badbaadiso akhlaaqdooda diimeed waxyaabaha uga horeeya labada waalid laga doonaya ayaana waxay tahay in ubadkoodu ay baraan oo ay ku tarbeeyaan salaada inta ay yar yihiin ay ku barbaariyaan masaajidka iyo cibaadaadka allah subxaanahu wa tacaala in carruurta la baro salaada islamarkaana lagu tarbiyeeyo waa waajib saaran hooyada iyo aabbaha dhalay ubadka waana mid ka sugnaatay allah caza wajal iyo rasuulkiisa moxamed sala allahu calayhi wasalam waana mid las amray oo ay waajib tahay in la fuliyo sidaas daraaddeed waxay waalidiinta qaar maran waddooyin badan si ay carruurtooda uga dhigaan kuwa laasima oo joogteeya salaadaha iyo aadista masaajidka balse ma ahan inta badan kuwa ku guulaysanaya arrintaasi waxaana laga doonaya inay ku sabraan ilaa ay ubadkoodu ka dhigaan kuwa laasima salaada kana dhigtaan waxyaabaha ugu horeeya noloshooda nebiga sala allahu calayhi wasalam waxuu labada waalid ku booriyey inay ubadkooda ku xidhaan allah subxaanahu wa tacaala intii ay yar yihiin weliba ay jiraan daada toddobada sano taasi oo ugu dambeyn ka dhigayso inay ubadku barbaaraan iyagoo allah ku xidhan kuna dadaalaya salaada garanayana sirooyinka badan ee ku jira ilaalinta salaadaha shanta ah iyo wanaagga ku jira nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi isagoo labada waalid ku amraya inay ubadkoodu baraan salaada amray ilmihiina salaada iyagoo jira daada toddobada sano kuna canaanta marka ay toban sano gaaraan una kala qaada gogosha nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh carruurteennu wuxuu yidhi toddoba hadday gaadhaan salaadda ha la qoro toban hadday gaadhaanna ha lagu garaaco intay yaryar yihiinna gogasha ha lagu kala geeyo hadday lab iyo dhadig yihiin waa in la kala fogeeyo gabdhahana qol gooni ah la seexiyo wiilashana qol gooni ah saddex adab buu nabigu ku sheegay xadiidka asaga kow salaada in la furo hadday ku hagaagi waayaanna in la xawdiyo loo gacan qaadoo la garaaco marka saddexaadna la kala fogeeyo hooyigooda iyo baryadooda iyo gurigooda la kala fogeeyo waalidka doonaya in ubadkiisu ku tarbiyeeyo salaadaha waxaa aboon inuu mara tallaabooyin ka soo socda isagoona kaashanaya allah subxaanahu wa tacaala hadafkiisuna ay tahay in ubadkiisa qulubtooda ku beeraan isla markaana jeclaysiiyaan inay ku dadaalaan salaada oo ilaaliyaan wakhti kasto kow waxaa loo baahan yahay mar walbana kaalin weyn ka qaadanaysa inay carruurta ilaaliyaan salaadaha waajibka ah in labada waalida iyagu marka hore ilaaliyaan salaadaha oo ay ku tukadaan wakhtigooda waana tusaalaha ugu weyn ay carruurta uga dayanayaan ilaalinta salaadaha waajibka ee wallah ku farad yeelay muslimiinta labo waa in aabbaha u ahaada mid mar walba wiilashiisa u kaxeeya masaajidka si ay ugu soo tukadaan jamaacada sidaas la mida hooyada iyana waxaa laga doonayaa in salaaday ku tukato gurigeeda iyadoo gabadheeda ku amraysa inay la tukato waxaana huballayn middaasi ay kaalin weyn ka qaadanayso in ubadka ay noqdaan kuwa ilaaliya salaadaha shanta ah tani markii ay weynaadaan saddex in mar walba carruurta looga sheekeeya ahamiyadda ay leedahay salaada loona caddeeya inay tahay rugni weyn oo ka mida arkaanta islaamka diintan aysan ansixinin ilaa iyada mooye waxayna ubadka midaas u soo jiidaysaa inay muhiimad u arkaan oo ay doonaan in iyagu qudhooday mararka qaar u istaagaan oogida salaada masjidkan ay ku qaataan wakhtiyo badan afar in la jeclaysiiyo carruurta oogitaanka salaadaha waajibka ah loogana sheekay in wallah u ballan qaaday ciddii gudataa salaadaha shanta ah janno lagu waaro qofkii ka tago ku caasiya allahna uu mutaysanaya ciqaab aad u daran iyo carada allah waxaana mar walba haboon in ubadka loo akhriyo sheekooyin ku saabsan fadliga salaada shan in lagu dadaalo in ubadkay ka saaxiib dhigtaan carruurta mar walba ku dadaalaya salaadaha waajibka ah wakhtigooduna ilaalinayo iyadoona midaasay ka dhalanaysa faa'iido weyn oo ah inay carruurta kale saaxiibadooda ay kula tartamaan safka hore ee salaada waxayna midaasi qayb weyn ka qaadanaysaa in ubadka uu koro isagu waa mid ilaalinaya salaadaha kuna dadaalaya khayrka oo dhan lix in lagu dhiirigeliyo carruurta inay salaada ilaaliyaan loona muujiyo inay salaada tahay wax waajib ah oo allah dusha ka saaray addoommadiisa mu'miniinta mar walba uu salaada doono inuu aadana loo xidho zay ama dhar wanaagsan oo qurux badan isagana uu jeclaanaya markii uu salaada aadayo waxayna midaasi keenaysaa in ubadkay mar walba jeclaadaan inay dharkaasi xirtaan si ay u gutaan salaada waana qodob weyn oo ka mid ah waxyaabaha ilmaha yar lagu jeclaysiin karo salaada inta ay yar yihiin toddobo inaad badiso ducada iyo baryada allah subxaanahu wa tacaala una ducaysaa ubadkaaga inuu allah ku hanuuniyo waddada toosan kana yeelo kuwa dukada ee allah ka cabsada waana shay muhiima oo door weyn ka qaadanayso maxaa yeelay ciddii walla hanuuniye unbaa hanuunsamayso ubadka oo salaada oogana waxay ka mid tahay waxyaabaha uga horeeya ee wanaajinaya qoyska kana dhigaya usro wanaagsan
waxaa la doonayaa ilmaha ilaahay subxaanahu wa tacaala in loo baryo markaad juhdi badan la timaado wixii aad la iman karta la timaado haddana waxayn meeshu ka maarmay ilaahay subxaanahu wa tacala in loo baryo habeenkii salaatuliilka loogu duceeyo oo salaadaha shantoo gadaashood aad u ducayso oo sujuudda ugu ducayso ilaahay baa awoodda iskale waxna dhumiya waxna hanuuniya adugu waxaad la iman karto waa asbaab iyo dadaal dheeraad ah laakiin awooddu biyad illaahi subxaanahu wa tacaala rabbanaa hab lanaa min aswaajina waduriyaatina qurata acyun wajcalnaa lilmuttaqiina imaama salafku aayaddan markay fasirayeen waxay yidhaahdeen quratul acyun waxay dhaheen waxaa looga jeedaa waa ru'yat lwaladi waazawjati calaa taacati illah il doogsigeed ilaahu ishannada ay qabowsato y doogsato macnaheedu waxaa weeye haweenaydii iyo aradaadii iyo afadii kuu dhaxday ood ku aragtay ilahay ayagoo adeecaysa wiilkii iyo ubadkii aad dhashay waa inay waddada ilaahay ku toosaan oo ilaahay adeecaan oy tukadaan oo salaada uu kaaga horreeyo oo uu soonkii kaaga horreeyo oo qur-aan akhriskii khayr oo dhan buu asagu hormuud kuu noqdo markaad ubadkaadii sidaa ku aragto xaaskaadii iyo haweenkiina sidan ay kuu noqdaan ishaadu way dugsano waad qanci geeryadaadu waa xalaal adoon walbahaar qabin baad dhiman haddii laakiin aadan waxba tabcin meella aadan wax kaga tegin taasi xisaabtan aakhara waa kuu taalla adduunkana walwal iyo walbahaar baadan la seexanayn
sideed inaysan labada waalid ka daalin waanadiyo una seexaynta ubadkooda xitaa haddii ay marar badan soo celceliyaan dayaca salaada yaana laga quusanin tuusinta ubadka hana u muujinin quusiya wax la mid ah gunaanadkii salaada waa shay wallah ku farad yeelay dhammaan muslimiinta waana tiir ka mid ah arkaanta islaamka waana cinwaanka liibaanta iyo calaamadda alla ka cabsiga waana shayga ugu horeeye layska xisaabinaya maalinta dambe haddii ay hagaagsanaato waxaa hagaagsamaya dhammaan camalka kale haddii ay xumaatana waxaa xumaanaya dhammaan acmaasha kale allah subxaanahu wa tacaalaana wuxuu yidhi وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى sidoo kale allah waxa uu ka yidhi nebiyulaahi ismaaciil calayhi asalaatu wasalaam واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا
sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi dadka iimaanka laga helay يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون إذ قبلت مني صلواتي في الجنة ترفع درجاتي وأؤديها طول حياتي إن شاء الله بإخباتي ورجائي دوما ودعائي يا رب تقبل صلواتي